Waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo agabka dhismaha suuqyada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sare u kacan ku yimid agabka dhismaha sida alwaaxda iyo shamiitada ayaa waxaa sababay kadib markii uu hakad ku yimaadeen gaadiidka keeni jiray agabkan iyo roobabka dayrta ah oo saameyn ku yeeshay wadooyinkii ay soo mari jireen gaadiidkan. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa agabka dhismaha suuqyada magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Beerlula uga warramay isbeddelka ku yimid iyo waxa sababay sare u kacan.
magacayda waa Sakariya Xasan Cabdi Ee, waxaan iibiyaa agabka noocyadiisa kala duwan ee loo isticmaalo dhismaha Ee, agabkaas oo loo isticmaalo dhismaha noocyadiisa kala duwan marka waxaan iibiyaa guud ahaan agabka loo isticmaalo dhismaha Waayahay agabkan dhismaha noocyadooda kala duwan oo aad hayso asagana bal sharaxaad inaga sii maxay isugu jiraan.
Ee, agabka aan noocyadiisa kala duwan iibiyo waxaa ka mid ah haddii aan ku hormaro waxyaalaha dhismaha kale loo isticmaalo sida alwaaxyada noocyada kala duwan meesumuraalaha oo kale istiiliga oo kale ee, shamiitada oo kale laamiyeriga oo kale noocyadooda kala duwan ayaan iibiyaa Waayahay agabkan noocyadooda kala duwan sida shamiitada noocyadooda kala duwan oo aad ka hayso iyo alwaaxda muraalaha noocyadooda kala duwan. Ma jiraan isbeddel ku yimid guud ahaan agabka dhismaha noocyadooda kala duwan gaar ahaan alwaaxda iyo shamiitada.
Ee, isbedel wuu jiraa oo hadda shay la gada jiray oo kale toddoba doolar ayaa laga yaabaa maanta in la gado maanta in la gadaayo siddeed doolar marka isbedelo ay jiraan way yimaadeen wadooyinka oo xirmay oo kale ayaa isbedelada keenayo marka iyo xilliyada roobaadka oo sii gudagalayo marka isbedel way yimaadaan haa shamiitada Itoobiya waa toban doolar dhibic saddex tobanka kiish ee shamiitada waa boqol iyo saddex doolar labaatanka kiish ee shamiitada waa laba boqol iyo lix doolar shanta kiish waa konton iyo kow dhibic shan Waayahay ma jirtaa caqabada badan ama caqabada aad kala kulantaan bulshada ku nool marka idinka iibsanayaan agabkaani sideese ula tacaamushaan.
ah caqabado way jiraan bulshada soomaaliyeed dad xun iyo dad fiicanba say joogo toban doolar ayay dhahayaan siddeed doolar ama sagaal doolar naga sii miyay jiraan isbeddel ku yimid agabka dhismaha sida alwaaxda iyo shamiitada.
haa way jiraan agab ku yimid isbeddelka gaar ahaan alwaaxda iyo shamiitada Waayahay maxaa sababay isbeddelkan ku yimid haa way jiraan wadooyinkii oo dhowaan xirnaa iyo roobkii deerta oo bilowday wallaahi qiimaha maalin maalin ka maalin ayuu isbedelaa sheygan iibinaa toban doolar waxaan iibinaa kow iyo toban doolar midka kalena waxaan iibinaa lix doolar ay iib jir laakiin hadda toddoba doolar ayaan iibinaa sar u kaca ku yimid agabka dhismaha sida alwaaxda iyo shamiitada ayaa saameyn taban ku yeeshay bulshada Beledweyne gaar ahaan kuwa danyarta ah maadaama la guda galay xilli roobaadka deerta.